أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنظرون بsم الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبyina mحamed وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynaa tafsiru suuraةu yunus aayadda toddobaatan iyo koowaad ayaa casharkeenna uu ka bilaabmaya caawa in sha allahu tacaala markii alla subxaanahu watacaala uu kasoo waramay xujajkiina uu kusoo oogay mushrikiintii nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama ka horjeeday oo dhinac walba wax laga tusay ayaa halkan waxaa laga gelayaa ambiyada qaarkood qisas kuwooda ah oo nebiyullaahi nuux iyo ambiyadii ka dambeysay oo si guud looga hadli doono iyo qisadii nebiyullaahi muusa iyo fircawn dhex martay oo si faah-faahsan loogaga hadli doono suuraddan marka alla subxaanahu watacaala taana marka waxay tahay sabarsiin nebiga la sabarsiinayo oo dariiqa dacwada iyo sida isagu markaa yacnii qoomkiisa ka horjeedo iyo dhibaatada iyo madaxadayga ay ku wadaan inuu u sabro oo arrintan arrin qadiim oo jiri jirtay inay ahayd oo ambiyadii towxiidka la timidna sidoo kale ee looga hor yimid si marka sabarsiin bay u tahay si kalena qisa qisaduhu qisasku waxay ka waramayaan nubuwada iyo risaalada nebiga xaqnimadeedana waa laga qaadana oo sida looga qaadanayo waxa ay tahay nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh waali wasalam oon meel tegin waxna aan qorin waxna aqrinin ummado hore xaalkoodii iyo qisaskoodii iyo sidii arrintoodii ku dambeysay ayuu ka waramayaa sidii dhabta ahayd buuna uga waramayaa oo kutubihii isaga markaa qur-aanka ka horreeyey ama dadkii ahlu kitaabka ahaa si ay u yaqaanaan buu uga waramayaa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam makana kama bixin qo axad wax qoro oo wax aqriyo meelo wax kasoo aqriyeyna ma aha taas marka waxaa weeyaan annubuwatu warisaala oo iyadana diinka meel weyn ka taaganna waa lagu sugayaa qisaskan labadaas macnoba marka way ugu xiran yihiin aayadihii ka horreeyey aayadahan munaasabada iyo isku xirku sidaas weeyaan marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay watlu calayhim watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri damiirku marka wuxuu u laabanayaa calaa qowmika adiga qowmkaaga ama kufaaru quraysh watlu aqri calayhim dushooda ku aqri naba-a nuuxin nebiyullaahi nuux khabarkiisii iyo warkiisii sheekadiisii ku dul aqri id waqti ku aqri qaala uu yidhi nebiyullaahi nuux liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qowmkayow in kaana haddii uu yahay kabura mid weynaaday calaykum idinka korkiina ku weynaaday maqaamii aniga nagaanshiyahayga fiikum dhexdiinna aan ku nagi ahay hadduu idinku weynaaday wa tadkiirii waanintayda hadday idinku weynaatay iyaakum adinka aan idin waaninayo bi-aayaatillaahi alla aayaadkiisana aan idinku waaninayo sidaa hadday idinla weynaatay facalallaahi alla subxaanahu watacaala korkiisa yaan tawakaltu aniga tala saartaye haddaba fa ajmicuu goosta oo go-aan gaara amrakum arrinkiina gooya oo go-aankama dambaysa arrinkiina ka gaara wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum shurakadiinana lala qabo ay idinla jiraan huma markaa dabadeed laa yakun younan noqonin amrukum idinka amarkiina iyo sha'nigiina calaykum idinka korkiina gummatan mid qarsoon yaanay dushiina ku noqonin oo bannaanka keena huma markaa dabadeed iqduu xukuma ilaya aniga intii ka ah xukuma xaggayga maa aradtum an taqduu waxaad doonteen inaad xukuntaan xaggayga usoo xukuma walaa tundiruunii hana isuganina fain tawallaytum haddaad jeesataan famaa sa'altukum idinma weydiinin aniga min ajrin ay ajran wax ujro ah idinma weydiinin in ajriya maa ajriya aniga ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala allaahi allah korkiisa unbau ahaaday oo isaga ayaa isu xil saaray inuu ajri siiyo wa umirtu waxaa la i faray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa hoggaansamay oo alle u hoggaansamay inaan ka mid ahaadaa la i faray fakadabuu way beeniyeen hu nuux bay beeniyeen fanajaynaa waanu korinay oo waa badbaadinay hu nuux iyo waman duul ayaan badbaadinay macahu isaga la jirkii ahaa oo iimaanka kula jiray filfulki doontii dhexdeedii baan ku badbaadinay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay hum iyaga kuwaa badbaaday khalaa'ifa kuwa dhaxlo fil ardi dhulka dhexdiisa ama dhulka korkiisa kuwa dhaxlo oo ummadihii hore ka dhaxlo ayaanu ka yeelnay wa aqraqnaa waan maasheynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwii beeniyeyna waan maasheynay fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cirib dambeedkooda sida ay noqotay eeg oo fiiri marka qisada nabiyullaahi nuux halkan intaabaa alla subxaanahu watacaala suuraddan uu ka sheegay oo alla wuxuu yidhi watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri qoomkaaga dushooda waxaad ku aqrisaa naba-a nuuxin nabiyullaahi nuux khabarkiisii iyo sheekadiisii marka ku aqrinta aada ku aqrinaysaa waxay sugaysaa risaaladaada adiga oo waxaa markaasi xujo ay noqonaysaa oy qofkii caqli leh ee isagu hawo iyo waxa aanay ku jirin wuxuu garanayaa adiga in xag alle lagaaga waxyoodo sidaas waay ayb id qaalana marka waxaa weeyaan naba-a nuuxintaa laga bedelayaa watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri naba-a nuuxin nabiyullaahi nuux khabarkiisii ku aqri id waqti qaala uu yidhi ku aqri waqtigii uu odhanayay sheekadeedii ku aqri liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkaygiyow in kaana haddii uu ahaaday kabura inuu weynaaday calaykum idinka korkiina uu ku weynaaday ay shaqa calaykum dushiina hadduu dhibay maqaamii aniga nagaanshiyahayga maqaam sida asalkaa waxaa weeyaan waa ismu makaan waa ismu makaan macnuhu marka waxaa weeyaan makaanu nagaadis waayo sida caadiga ah qiradaanna qiraa'ada marka ayadanna waxay ku timid maqaamii miimka inuu kordhigan yahay muqaam marka la yidhaahdana waa masderkiiyo bimacna aliqaama waaye marka laakiin hadda maqaamidan bimacna aliqaama unbaa loo jeedaa in kaana haddii uu ahaaday kabura inuu weynaaday calaykum idinka korkiina uu ku weynaaday maqaamii aniga nagaanshiyahayga fiikum dhexdiina aan ku nagi ahay hadduu arrintaa hadday idinku badatay oo idin dhibtay oo idinku weynaatay watadkiirii aniga waanintayda iyaakum idinka aan idin waaninayo hadday idin dhibtay oo korkiina ay dhibtay biaayaatillaahi alla aayaadkiisa aan idinku waaninayo hadday idin dhibtay facalallaahi alla korkiisaan tawakaltu tala saartaye haddaba fa ajmicuu goosta amrakum arrinkiina gooya go-aan gaara marka fa ajmicuudan ayaa waxay noqonaysaa in kaanadaas intaa shardiyada jawaabteeda faajmicuuda ayay noqonaysaa facalallaahi tawakaltuna waa jumla muqxama muctarida oo kalaa laga dhigayaa allaan anigu tala saartaye haddaba hadday idinla weynaatay nagaadistayda iyo waaninta aan aayaadka alle idinku waaninayo fa ajmicuu goosta oo go-aan gaara amrakum idinka amarkiinii gooya go-aankama dambaysa gaaraw ajmaca qiraa'adu saasay ku timid hamsadu waa qaci macnuhuna fa ajmicuu bimacnaa waxaa weeyaan casmi iyo go-aan la imaada waay amrakum arrinkiini go-aan kala imaada ayb macnaha marka go-aankiinii kama dambaysta ahaa gaara un weeyaan marka ayb fa ajmicuu gooya amrakum arrinkiina gooya wa shurakaa'a-kum tan laba tafsiir baa ku jirto ma'huur ah ma'huurna way tahay tafsiir luqa ku tacalluqaana way tahay waawda in laga dhigo waawulmaciyo oo markaa la yidhaha fa ajmicuu amrakum arrinkiina gooya wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum shurakadiinana yacnii ay idinla jiraan ayb tafsiir labaadna waxaa weeyaan wa shurakaa'akum taan in laga dhigo waa waawga waawulcadfi laga dhigo ficilna loo soo qadara macnuhuna uu noqdo fa ajmicuu gooya amrakum arrinkiina wadcuu u yeerta shurakaa'akum shurakadiinana u wacda oo sidaa marka inay tahay wadcuudii markaa la jaray ee markaa taqdiir ahaanna marka loo soo qadarayo min baabi marka waxay tahay calaftuhaa tibnan wamaa-an baaridan calaftuhaa tibnan hashii baan marka calfiyey oo waxaan ku calfiyey tibni wamaa-an baaridan biyuhu asaga wax la caba maa biyaha wax la cuno maahan oo la calaf ahaan xooluhu biyo uma cunaane ay wasaqaytuhaa maa-an baaridana u qadaran baabkaas oo kale weeyaan marka labadaa tafsiir baa ku jirto labada tafsiirna suyuudi durulmanhuurka salafkii ayuu ka xikaayooday ou ka sheegay waana laba tafsiiroo macnahaan hadda uun isku dhow ayb uma markaa dabadeed laa yakun yowsan ahaanin amrukum idinka arrinkiina calaykum idinka dushiina yownan ku noqonin gummatan mid qarsoon ay khafiyan mastuuran arrinkiina arrin qarsoon yownan noqonine bannaanka keensada waxaa haysaan waa soo daaye ayb tafsiir labaad waxa uu yahay gum-a uma laa yakun yownan noqonin amrukum arrinkiina calaykum idinka korkiina gummatan murug iyo yacnii tiiraanyo yowsan ku idinku noqonin ee bannaanka iska soo qufa waxaad haysaan uma markaa dabadeed iqduu xukuma oo socda ilaya aniga xaggayga usoo socda oo xukuma maa aradtum an taqduu waxaad doonteen inaad xukuntaan iqduudaas marka mafcuulkeeda waa lasoo qadaraa ay maa aradtum an taqduu walaa tundiruunii hana i suganina oo waxba ha ii kaadinina waa markii hadda uu ka waayey si walba uu wax ugu sheegay ee uu ka quustay xaggoodii ayuu wuxuu yidhi waxaad markaad samaynaysaan bal sameeya ayb rabbigii inuu tala saartayna waa sheegay fa in tawallaytum haddaad jeesataan can tadkiirii waanintayda haddaad ka jeesataan famaa sa'altukum idinma su-aalin aniga fii tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ay ajran wax ujra ah idinkuma su-aalanin sabab aada u diidaan ma garanayaba aniga maxaa yeelay gaarsiinta aan idin gaarsiinayo wax idinkagama qaadanin oo wax idinkuma su-aalanin in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala allaahi alla korkii unbuu ahaaday wa umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina muslimiinta inaan ka mid ahaado kuwa hoggaansamay almustaslimiina liamrillaahi ilaahay amarkiisa kuwa u hoggaansamay meeshaan marka culimmadu waxay yidhaahdaan islaamnimadu waa diin qadiim ah waay oo islaamnimadu keliya maahan yacni nabiyullaahi moxamed keliya lama imaanin ee bal islaamnimada ambiyadii nebiga ka horreysayna islaamnimay la imaadeen walidaalika muslimiintu marka milladun aadam laga soo bilaabo waa un jireen oo marka la leeyahay diinulislaam waa maxay waa ninkii alla keliya caabuday rusushiina rumeeyey ayb haddii marka waagii nebiyullaahi muusa uu joogay ninkii alla keliya caabuday muusena rumeeyey rusushii ka horreysayna rumeeyey axadkaasi waa muslim waqtigii nebiyullaahi ciisa ninkii alla rumeeyey nebiyullaahi ciisana rumeeyey ambiyadii ka horreysayna rumeeyey ee wixii nebiyullaahi ciisa la yimidna rumeeyey waa muslim nebiyullaahi moxamed baa yimid sala allahu calayhi wasalam ninkii alla keliya caabuday ee nebi moxamed risaaladiisa rumeeyey sharcigiisa iltisaamay ambiyadii ka horreysay rumeeyey waa muslim idan marka muslimnimadu waxaa weeyaan cid allaale ciddii alle isu dhiibtay subxaanahu wa tacaalaa sifo alla ou yacni jecel yahay ee isaga uu jideeyeyna alle iskugu dhiibtay ayb oo waa kan hadda nabiyullaahi nuux wuxuu leeyahay waxaa la i amray inaan muslim ahaado marka muslimnimada waa fac weyn tahay oo umirtu waxaa la i faray oo la i amray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa ilaahay amarkiisa uu hoggaansamay fakadabuuhu fakadabuu way beeniyeen hu nuux ayay beeniyeen fanajaynaa waan badbaadinay hu nuux ayaan badbaadinay isaga iyo waman ayaan badbaadinay macahu isaga la jiray ee iimaanka kula jiray filfulki doontii dhexdeedaan ku badbaadinay wajacalnaahum waxaanu ka dhignay khalaa'ifa kuwa dhaxlo fil ardi dhulka korkiisa wa agraqna aladiina kuwiina waan maashaynay kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwii beeniyeyna waan maashaynay fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cirib dambeedkooda ay fandur aakhira amrihim arrinkooda meeshuu ku dambeeyey eeg oo fiiri weeyaan kuwii rusushaydu ay u digtay suma bacahnaa min bacdihi rusula ilaa qowmihim fajaa-uuhum bilbayinaat uma markaa dabadeed bacanaa waxaanu dirnay min bacdihi min bacdi nuuxin nuux gadaashiis rusulan rusul ayaan dirnay ilaa qowmihim qowmkooda intii ka abaanan u bixinay fajaa-uuhum waxay ula yimaadeen rusushii qowmkoodii bilbayinaati xujooyin cadcad famaa kaanuu maynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba ay beeniyeen min qablu hadda ka hor kadalika sidaadaas oo kale saan kuwaa quluubtoodii u daboolnay oo kalea nadbacu aan u dabooleynaa calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadgudbaya quluubtooda nabiyullaahi nuux marka rusul baa ka dambeysay aayaddan marka rusushii bay si caama u sheegtay aayadaha dambena nabiyullaahi muusa baa lasoo qaadana ayb uma intaa dabadeed bacanaa uma markaa kadib bacanaa waxaanu dirnay oon bixinay min bacdihi nuux gadaashiisa rusulan ayaan bixinay ilaa qowmihim qowmkooda intii ka abaanan ku u bixinay bacanaa marka arsalnaa baa la dimni siinaya marka arsalnaa ilaa qowmihim ilaadii baa marka lagu tallaabina fajaa-uuhum fajaa-uu rusushii way la yimaadeen hum qowmkoodii bay ula yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad famaa kaanuu maynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii inay rumaynayaan biladii kii kadabuu ay beeniyeen waaul-jamaacahani marka yaa iyo u laabana laba tafsiir baa ku jirto bimaa kadabuu qowmu nuux in laga wado oo macnuhuna marka uu noqdo rusushiibaa u timid kuwan dambe famaa kaanuu ma aynan noqonin kuwan dambe liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kadabuu qowmu nuux wixii ay beeniyeen bihi shayga ay beeniyeen qowmu nuux kuwani maahan kuwa rumeeyey iyaguna yacni waa isku mid waayo qowmu nuux iyo kuwani ayb min qablu hadda ka hor oo min qablihim iyaga hortood macnaha kuwan ambiyadu u timid qowmu nuux baa ka horreeyey wixii ay qowmu nuux soo beeniyeen kuwan ma rumaynin oo iyagana dariiqii qowmu nuux bay mareen waay macnuhu tafsiirka labaadna waxaa weeyaan kadabuudaani waxaa loo jeedaa marka ummadahan oo dhanba kulligood ayb macnuhuna marka wuxuu noqonayaa famaa kaanuu maynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen oo qoomamkaani wixii ay beeniyeen min qablu min qabli bacthi rusuli ilayhim inta aan rususha loo soo dirin wixii ay beeniyeen maaynan rumaynin markii rususha loo soo diray kadib ilaa iyagii baa laba xaalad leh xaalad waxaa jirtay jaahiliye ay gaalnimo isaga jireen rasuulna aan weli loo soo dirin markii rasuulkii rusushii loo soo diray iyaga rusushii markay markii loo soo diray kadib iyo ka hor isku mid waayo wixii ay intaan rususha loo soo dirin wixii ay beeniyeen hadda oo rusushii loo soo dirayna waa beeniyeen waayo macnuhu marka ayb oo labadaa xaalad rusushii waqtigii rususha loo soo diray iyo inta aan rususha aynan u imaanin isku mid waayo xaalkooda oo takdiib iyo beenin unbay ku jireen labadaa tafsiir baa marka ku jirto tafsiirkan dambe marka bimaa ki famaa kaanuu maynan ahayn ma ahayn maynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa biladii kii kadabuu iyagan rususha loo soo diray wixii ay beeniyeen bihi shaygaaba ay beeniyeen maynan rumaynin min qablu min qabli bacthi rusuli ilayhim inta aan rususha loo soo dirin ka hor wixii ay beeniyeen oo ay gaalada ku ahaayeen markii rususha loo soo dirayna ma rumaynin ayb labadaa tafsiir baa marka meeshaa ku jirta ayb kadalika sidaadaas oo kalean nadbacu u dabooleynaa calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadgudbay quluubtooda meeshaasna marka waciid baa ku jiro mar haddii qofku uunan u hoggaansamin waxa ilaahay keenay iyo rususha waxay la timid haddaan u hoggaansamin qofka ee qalbigiisaa la daboolaa qalbiga haddii laga daboolana bis meel waxyigu ka galo nuurka ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimid meel uu ka galo ma helaayo qofka wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara ayaan soo marnay falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum ayuu alla yidhi si halkaas oo kale weeyaan marka qofku marka waa inuu iska ilaaliyaa amar alle ee uu og yahay in xag alle uu ka yimid inuu khilaafo waa inuu iska ilaaliya haddii uu khilaafo qalbigii waa la daboolaya haddii qalbigii la daboolana wixii uu macruufka u yaqaanay munkaray la noqonayaan munkarkiina macruuf ayuu la noqonayaa fitno ayuuna ku dhex jirayaa mar walbo uma bacahnaa min bacdihim muusaa wahaaruuna ilaa fircawna wamala'ihi biaayaatina fastakbaruu wakaanuu qowman mujrimiin uma markaa kadib bacahnaa waxaanu bixinay min bacdihim iyaga gadaashooda muusaa nebiyullaahi muusaan soo bixinay iyo wahaaruuna iyo haaruun ayaan bixinay ilaa fircawna fircown intii ka ah baanan u bixinay oon u dirnay iyo wa mala-ihi fircown qoomkiisii biaayaatinaa aayaadkeennaan la dirnay fastakbaruu waa santaageen can iliimaani iimaankii bay ka santaageen oy ka kibreen wa kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo mujrimiina dembaabeen falamaa markii jaa-ahum uu u yimid alxaqu xaqi markuu u yimid min cindinaa xag agteenna xaal uu ka ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa kan la sixrun sixir weeyaan sixirka oo mubiinun cad qaala muusaa nabiyullaahi muusaa waxa uu yidhi ataquuluuna ma dhahaysaan lilxaqi xaqi miyaad ku odhanaysaan lamaa markii jaa-akum uu idin yimid xaqii inahu sixrun miyaad ku dhahaysaanoo waa sixir asixrun sixir miyaa haadaa kan walaa yuflixu ma liibaanayo asaaxiruuna kuwa wax sixre iyagii marka fircown iyo qoomkiisii baa loo ayaa loo diray nabiyullaahi muusaa iyo haaruun mar allaala markii loo dirayna takdiib iyo beenin buu hore ka bilaabay fircown iyo qoomkiisu ay ka bilaabeen waxaan aada la timidna waa sixir bay yidhaahdeen uma markaa ka bacdi bacahnaa waxaan waxaanu dirnay min bacdihim iyaga gadaashood waxaan bixinay muusaa nabiyullaahi muusaa iyo haaruuna iyo haaruun ilaa fircawna fircawn intii ka abaanan u bixinay oon u dirnay iyo wamala-ihi kooxdiisa fircown qoomkiisii biaayaatinaa aayaadkeennan la biaayaatinaa aayaadkeennii baanu la dirnay fastakbaruu waa kibreen oo waysan taageen caniliimaani iimaankii bay ka kibreen oo inay alla addoomo u noqdaan ay u hoggaansamaan rusushaa ilaahay soo diray ay raacaan bay ka santaageen wa kaanuu waxay ahaayeen waxay ahaadeen qowman qolo ayay ahaadeen mujrimiina dembaabay falamaa markii jaa-ahum uu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid yacnii xaqii baa imaanaya wuxuu xaqiina u yimid fircown iyo qoomkiisa falamaa markii jaa-ahum fircoon iyo qoomkiisii uu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid min cindinaa xaalow xaggeenna agteenna uu ka ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa kan aada la timid xaqii bay ka ay sidaa ka dhahayaan la sixrun sixir waayo sixirka oo mubiinun cad qaala muusaa muuse waxa uu yidhi ataquuluuna ma dhahaysaan lilxaqi xaqi miyaad ku dhahaysaan lamaa markii jaa-akum uu idin yimid xaqa miyaad dhahaysaan inahu la sixrun waa sixir marka maquulu qowlka ataquuluunada maquulu qowlku waa maxduuf waa la qadaraa marka waxay dhahayaan hadda aayaddu ma sheegaysa laakiin waa la qadaraya waxaana laga fahmaa asixrun haadaada dambe iyo warkoodii hore oo ina haadaa la sixrun mubiinta yaa laga garana markaa macnuhu wuxuu noqonayaa qaala muusaa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi ataquuluuna miyaad odhanaysaan lilxaqi xaqi miyaad ku dhahaysaan lamaa markii jaa-akum uu idin yimid inahu la sixrun waa sixir sidaa miyaad dhahaysaan asixrun sixir miyaa haadaa kan walaa yuflixu ma liibaanayo asaaxiruuna kuwa wax sixro yacni wuxuu leeyahay nabiyullaahi muusa war saaxir iyo keyrkiis iskuma eka saaxir arrinkiisii waa taqaanaanoo ma liibaano xaqan iyo dacwadan aan idinla nimidna maalinba maalinta ka dambayso kor unbuu usii socdaa rusushan marka nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruunna dad saxaro ah uma eka oo dad marka run lagu yaqaano waxa ay la imaanayaan xaq iyo gar ay tahay arrinkoodii xag alle laga taageerayo waa u jeedaan saaxir miyaa liibaano waa ma liibaano saaxir marka mar haddaan saaxirkii haddii uusan liibaanaynin ee ambiyadaanna aada u jeedaan muuse iyo yacnii haaruunna arrinkoodu liibaan iyo kor inuu u socdo sidee wax idinka yihiin waaye marka walaa yuflixu saaxiruuna sidaas yaa marka ay macnaheeda meesha u joogtaa ayb intaa marka walaa yuflixu ma liibaanayo asaaxiruuna kuwa wax sixro oo iyagu marka waxay la mid tahay qowluhu tacaala walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa saaxirku meel allaale meeshii uu joogo ma liibaano oo hadda haddaad fiiriso qof saaxira ummaddii lacag badan bay ku faraqaysaa waa aadayaan waxbay su-aalayaan haddana maca daalika marka aada jirkiisa fiiriso marka aada fiiriso nadaafadiisa markaad fiiriso qaabka u yaalla markaad eegto meesha uu ku jira marka aada fiiriso kulligood maxaa kuusoo faqriga uu ku jira marka aada fiiriso saaxir waa dullaysan yahay ambiye ilaahay laguma shabihi karo marka nebi ilaahay saaxir maba lagu shabihi karo leanna maxaa yeelay waxa uu dadka ugu yeerayo meesha uu joogo ee cuquusha saliimka ah waxa uu tilmaamayo sida ay u fahmayaan saaxir warkiis iyo war nebi iskuma eka ayb sidaasaa allah subxaanahu wa tacaala marka uu leeyahay ayb qaaluu aji'tanaa litalfitanaa cama wajadnaa calayhi aaba'ana watakuna lakuma alkibriyaau fi lard wamaa naxnu lakumaa bimu'miniin qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma noo timideen aji'tanaa ma noo timid litalfitanaa inaad leexiso ood iisho camaa kii xaggii inaad naga leexiso wajadnaa aan helnay aabaa-anaa aabbayaalkeen calayhi inay ku sugan yihiin korkiisa kaa inaad naga leexiso miyaa noola timid oo watakuuna ay ahaato lakumaa labadiinna ay idiin ahaato alkibriyaa-u mulkiga iyo boqortooyada fil ardi dhulka korkiisa wamaa naxnu annaga ma nihin bimu'miniina kuwii u rumaynaya lakumaa labadiinan xujo marka male iyagiisa nabiyullaahi muusa sidan buu uha saa sidaas hore u hadlay iyaguna marka waxay yidhaahdeen dad xukun doon ah oo dhulka korkiisa inay ku kibraan rabo ayaa tihiin bay yidhaahdeen ee wax markaasi hadda ay dhulka korkiisa ugu kibraanna maba yaallaba meesha oo nebiyullaahi muuse ma dhihin aniga halay caabudo ma la imaanin ee wuxuu la yimid war allihii aniga i abuuray idinka idin abuuray caabuda taasaa gar ah tawxiidku marka waa gar leanna tawxiidku sida adiga rabbi kuu abuuray oo aniga rabbi ii abuuray ambiyada ou rabbi u abuuray rabbigaa allahaas hala caabudo un weeyaan tawxiid wax kale maaha marka maxaa keenaya marka madaxtinimaad rabtaa iyo wixii marka dhulka korkiisaad kibir ku rabtaan iyo wax imaan karaba maba ahan banaan maa kana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illaahi ma dhahayaan rususha saas ayb ee waxay leeyihiin walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun ayb qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma noo timid litalfitanaa inaad na leexiso camaa kii xaggiisa inaad naga leexisid naga sarfisid wajadnaa aan helnay aaba'anaa aabbayaalkeen calayhi inay ku taagan yihiin daa'imanna waa shubha culus oo adag waayo dadkana ku adag korkooda leanna bani aadamka qof walba aabbihiis iyo awowgiis iyo dadku kasoo jeedo wuxuu la rabaa sharaf waa la weyn yihiin mar walba marka aabbahaa iyo awowgaa waa qaldanaayeen waa dhibaysaa qofka shaydaanku bartaasu kasoo gelayaa marka oo wuxuu leeyahay war wixii aabbayaalkeen iyo awowyaalkeen ku taagnaayey miyaa qaldan oon ka leexanaa waxaan cusub ood adiga la timid maan aadnaa taasaa taalla marka shubhadaas inay weyn tahayna waxaa ku tusaayo abu aalib markii nebiga u yimid si uu dacwada uga guto una islaamo cabdullaahi bnu abi umayah iyo abujahal ayaa la joogay nebigu markuu yihaa yaa camu qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka cinda allah kelimad aan ilaahay agtiisa kaa kugu shafeeco ii dheh laa ilaaha ila allahu dheh iyaguna waxay dhahayeen atargabu can diini cabdilmualib war diinkii aabbaha maad nacaysaa war diinkii aabbaha miyaad nacaysaa markii dambena wuxuu ku dhintay isagoo dhahayo huwa calaa diini cabdilmualib diinkii cabdilmualib uu ku taagan yahay ninkan saasuu ku dhintay iyo gaalnimadaas ayb shubhadaha marka inay aada u weyn tahay bal fiiri dad waxaad arkaysaa marka haddaad xaqii si kasta ay u arkaan marka ugu dambaysa wuxuu soo istaagayaa war wax kastood akriso kaa yeeli maayo aniga aabbaha iyo awowgaa dariiqooda ka leexa ma kaa yeelahay nacam iyadaasaan ku dhimanayaa iyadaanna dabada haynayaa buu ku leeyahay nacam ayb marka diinku waa ka weyn yahay dhaqan dadeed waa ka weyn yahay aabbayaalka iyo awowyaalka haddaad khayr ka soo gaartay waa fiican haddii laakiin aada wax xun ka soo gaartay inaad ku taagnaato wixii aabbaha aada ka aragtay ee xun horta aabbaha ma ugu gargaartay mase waa ku dhibtay waa ku dhibaysaa leanna maxaa yeeley xumaantana saad ka baratay mar walbood samaysa dembi baa loo qoraa laakiin haddaad iskaga tagto dembiga horta waa ka istaagayaa loo qoraayey oo adiga kugu saabsanaa ta labaad marka hadduu muslim ahaa qaldan inaad ilaahay u bariso toob dembi dhaaf ilaahay u weydiisaa leedahay adiga marka aabbaha waxbaad u tartay dariiqii saxnaana adna waa isbadbaadisay aabbahaana waxbaad u tartayoo waa u duceysay laakiin haddaad tidhaha maya waa wadayaa anigu geesinimaan ka raadinayaa arrinkaas ilaahay hortiisa marka geesinima ma taallo nin ku dhaco male ilaahay berri haddii uu hortiisa intaan soo istaagno uu yidhaahdo war caqli baan kuu yeelay waa qaangaar baan ku gaarsiiyey rusulaan kuusoo diray waxaan kuu abuuray inaad aniga i caabudahaye maxaad ka yeeshay su-aashaas nin walba inu wax u diyaarsado way suuratulqasas alla wuxuu yidhi laba shay buu sheegay qiyaamaha dadka in la weydiinayo wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun waa towxiidkii marka alla waa u dhawaaqayaa dadka wuxuu leeyahay war wixii aada ila sinteen aawe wixii aada wax iigu darteen waxaygii aniga aan lahaa waxaad igula qolooyinkii aada marka wax ila siiseen aaway su-aasha labaadna waxay tahay wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin war rasuul baa la idiin soo diray maxaa ugu jawaabteen nin walba marka diyaarso oo waxaa la yidhaahdaa salafku ay dhihi jireen camal kasto oo qofku uu la imaado qiyaamaha laba diiwaan ayaa dhinac taallo lima iyo kayfa yaa u samaysay waxaan su-aashaa jawaabtaadu hadday noqoto allah baan dartiis u sameeyey imtixaankaas waa ka baxday mid labaadaa kuu yaalla haddana kayfa see u samaysay camalkan mase adigu rabtaa u samaysay ma sidii aabbaha un aad ka aragtay oo taqliidiga ahayd baad u samaysay ma nebigaa ka fiirsatay ka fiirsatay markaan leeyahay yacni nebiga wixii lagas haddaadan arkin xataa waa lasoo guuriyey dhaqankiisa hadday noqoto sidii nebigu layi wixii nebiga la yimid baan yaan camalkan ku sameeyey camalkaasi meel buu gelayaa marka waa la aqbalaya waa fiican yahay wixii labadaa laga waayo ama midkood laga waayana badda unba ayuu ku shubmayaa oo waa baaba-ayaan man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fa huwa raddun waa lagu celinaya isaga unbaa qofkii lagu celina marka inta adduunyada aan joogno xayaatada nagu jirta unbaan dadaa aan dadaali karnaa oon ikhlaaskana ku dadaali karnaa nebiga mutaabacadiisana aan ku dadaali karnaa haddaad is adkayso aabbayaalkaa iyo waxaasan anigu shuyuukhdii aan soo gaaray ka arki jiray hadday tahay oo aadan waxaa ilaahay ku caabudaysaba aadan hubaal u haynin waa lagu cabsadaa markaas ayb qaaluu waxay yidhaahdeen ajiitanaa ma noo timid litalfitanaa inaad leexiso ood naga leexisid camaa kii xaggiisa aad naga leexisid wajadnaa aan helnay aabaa-anaa aabbayaalkeen calayhi shaygaa korkii inay ku taagan yihiin wa takuuna inay idiin ahaata miyaad noola timid lakumaa labadiina alkibriyaau mulkiga iyo boqortooyada fil ardi dhulka korkiisa ilaa wixiina haddii la qaato idinkaa keenay idinkaa hogaamiyaal ka noqonayo marka annaguna ma rabna inaan weyno teenna meeshanna marka waa ma arrin labaadoo qofka xaqa isagoo fahmay waxyaabaha ka leexin kara waxaa ka mid a mulki inuu ku bakaylo iyo boqortooyo culimadana marka waa sheegaan dayib oo waxaa laga yaabaa xaqi intuu kuu caddaado aada istiraado laakiin war adigo hadda baatil baatil adiga lagaaga dambeeyo ood adiga madax ku tahay ayaa haddaad tiraahda igaga khayr badan xaq aniga aan dad taabic ugu noqon ugu noqonayo si xunaa u fakertay markaas na oo adiga inaad xaq ku dhex jirto taabic ahaato ood adiga wax raacdaa ka khayr badan in adiga lagu raaco baatilna aad taagan tahay na ayb alimaam ibnu lqayim miftaaxu daari sacaada wuxuu keenay asbaabta qofka isagoo wax og xaqa uu uga leexdo waxaa ka mida buu ku daray mulkiga iyo boqortooyada dad badan oo xaqii ogaaday bay seejisay waxaa ka mid ahaa heraql meliku ruom waa qiray nebigu inuu xaq yahay haddana maca daalika isagoo sidaa u qiray ma raacin muxuu u raaci waayey mulkigiisuu ku bakaylay boqortooyadan intaad weylahayd iska daa buu is yidhi ayb marka waa shahwo waana imtixaan wamaa naxnu anagu manihin bimu'miniina kuwii u rumaynaya lakumaa labadiinan wa qaala fircawnu ituunii bikulli saaxirin caliim wa qaala fircawnu fircawn waxauu yidhi iituunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir dhammaantii ii keena saaxirka oo caliimin aad wax u yaqaano falamaa markii jaa-a asaxaratu saxaradii ay yimaadeen qaala lahum muusaa muuse wuxuu ku yidhi alquu tuura maa kii tuura antum idinku mulquuna kuwii ridaya aada tihiin waxaad ridayseen rida oo tuura falamaa markii alqow ay rideen oy tuureen wixii gacmahoodii ku jiray qaala muusaa muuse waxa uu yidhi nabiyullaahi muusaa maa ayiladii kii ji'tum aada la timaadeen bihi maagaba assixru weeyaan waxaad la timaadeen waa sixir in allaha alle sayubdilu waa burin waa burburin doonaa hu isaga ayuu burinayaa sixirkaasi in allaha alle laa yuslixu ma hagaajinayo camala almufsidiina kuwa wax halleeya camalkooda ma hagaajinayo wayuxiqu llaahu alla wuu sugayaa alxaqa xaqii buu sugayaa bikalimaatihi ballamadiisa ayuu ku sugayaa bimawaaciidihi walow kariha haba kahdeen almujrimuuna kuwa dembaabay wa qaala fircawnu fircawn waxau yidhi iituunii iila kaalayo ii keena bikulli saaxirin saaxir dhammaantii ii keena saaxirka oo caliimin aada wax u yaqaano falamaa jaa-a saxaratu saxaradii markay yimaadeen kuwii wax sixrayay markay yimaadeen qaala lahum muusaa muuse wuxuu ku yidhi alquu tuura yani muuse hadalkan wuxuu ku yidhi dabcan markay iyagu yidhaahdeen annaga miyaa ridna mase adaa ridayo suuratu suuratu lacraafan kusoo marnay ayb qaaluu yaa muusaa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lmulqiin warkaa markay yidhaahdeen kadib buu warkan yidhi marka qaala lahum muusaa muuse wuxuu ku yidhi alquu tuura oo rida maa ay ladii kii tuura antum idinku mulquuna kuwii ridaya aada tihiin wixii aada ridaysaan waxaad tuuraysaan bal tuura idinka wixii marka gacmahoodii ku jira xarkihii waxaasay tuureen sixir weynna waa la yimaadeen sidii aan suuratulacraaf kusoo marnay wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim falamaa markii alqow ay tuureen oy rideen qaala muusaa nabiyullaahi muusaa waxa uu yidhi maa ji'tum maadaan laba tafsiiraa ku bannaan in laga dhigo mawsuula ji'tumna marka ay noqoto jumladaa silatulmawsuul laa maxalla laha min alicraab maadaas mawsuuladana mubtada ay noqoto asixrudana marka khabar looga dhigo ayb sidaas marka waa waa si sida kalena waxa ay tahay qiraa'ada weliba maa ji'tum bihi asixru qiraa'adaas oo abu camar uu akhriyana marka lagu socdo maada waxaa bannaan in laga dhigo istifhaamiye markaas oo marka see noqonaa tarkiibka qaala muusa muuse waxa uu yidhi maa maxay baad ji'tum la timaadeen bihi maagaba maxaad la timaadeen idinku as asixru sixir miyaad la timaadeen saasay ka dhigan tahay marka ayb falamaa markii alqow ay tuureen qaala muusaa muuse wuxuu yidhi maa ay ladii kii ji'tum bihi aad la timaadeen asixru weeyaan waxaad la timaadeen waa un sixir in allaha alle sayubdiluhu waa burinayaa in allaha alle laa yuslixu ma hagaajinaya camalalmufsidiina mufsidiinta camalkooda wayuxiqu llaahu alla waa sugayaa alxaqa buu sugayaa bikelimaatihi buu ku sugayaa kelimaadkiisa kelimaadkana waxaa loo jeedaa wixii isagu ballanqaaday alle ballanqaadkiisiibuu ku sugayaa alle xaqa ballanqaadkaasna waa maxay inuu xaqa u gargaarayo wakaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin walow kariha haba kahdeen almujrimuuna kuwa dembaabay famaa aamana limuusaa ilaa duriyat min qowmihi calaa khawfi min fircawna wamala-ihim an yaftinahum waina fircawna lacaalin fi lardi wainahu la min almusrifiin famaa aamana uma rumaynin limuusaa muuse uma rumaynin risaaladiisii ilaa duriyatun duriyo ubad ubad ayaa yacnii dhallinyaro ah unbaa u rumeeyey kuwaas oo min qowmihi qoomkiisii ka mid ah calaa khawfin maca khawfin cabsi korkood xaal cabsi korkeed xaal ay ku sugan yihiin ayb min fircawna fircawn xaggiisa ay kaga sugan yihiin cabsi iyo wamala-ihim jamaacadooda kooxdoodii an yaftinahum inuu cadaabo an yucaaqibahum yacnii inuu cadaabo wa ina fircawna fircawn lacaalin ku isa sarraysiiyey weeyaanoo kib yacnii kibray oo mid kibraya weeyaan fircawn fil ardi dhulka korkiisa ku kibrayo wa inahu isagu la min almusrifiina kuwa xadgudbay buu ka mid ahaaday ayb aayaddan tafsiirkeeda min qowmihidaas damiirka xagga uu u laabanayaa laba tafsiir un ku jirtaa in loo celiyo fircawn iyo in loo celiyo nebiyullaahi muusa famaa aamana limuusaa marka haddii muuse loo celiyo wuxuu noqonayaa famaa aamana uma rumaynin limuusaa muuse ilaa duriyatun dhallinyaro yaa u rumeeyeen kuwaas oo min qowmihi isaga muuse qowmkiisa ka mid ah reer bani israa'iil calaa khawfin cabsi korkeed xaal ay ku sugan yihiin min fircawna fircawn xaggiisa ay kaga sugan yihiin ay kaga baqayaan iyo wamala-ihim jamaacadooda kooxdooda reer fircawn iyo dadkooda an yaftinahum maxay ka cabsanayaan an yaftinahum inuu ciqaabo cabsi ay ka cabsanayaan min an yaftinahum ayb tafsiirka kalena in loo celiyo min qowmihi fircawn oo la yidhaahdo famaa aamana limuusaa muuse uma rumaynin ilaa duriyatun dhallinyaro ayaa u rumeeyeen min qowmihi kuwaasoo min qowmi fircawna ka mid a yacnii reer fircawn dhallinyaraa ka islaamtay iyagoo weliba calaa khawfin min fircawna ka baqayaan iyo wamala-ihim iyagaas kooxdooda dadkooda tafsiirkaa dambaadna moodaa inay mufasiriinta muxaqiqiinta rajaxayaan sababta waxay tahay reer bani israa'iil waa wada rumeeyeen muuse markii uu u yimid iyaga suurat lacraaf waataan kusoo marno qaaluu uudinaa min qabli an ta'tiyanaa wamin bacdi maa ji'tanaa qaala casaa rabukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun muusaa maamulayay ayaga reer bani israa'iil si kaleba ha u dhib badnaadeen laakiin iyagu way isku dhiibeen muuse marka iyagoo sidaa lama dheheen duriya lama dheheen dad yaraa rumeeyey oo reer bani israa'iil ka rumeeyey muuse sidaa lama dheheen tafsiirka marka kale ayaa xoog badanoo kooxda yar ee dhallinyarada u badan waxay ka rumaysay fircown qool qoladiisa iyaga qoladoodayna ka cabsanayaanoo wamala-ihimta iyaga markaa waa qoladoodii waxa ay ka baqayaan tafsiirkaasaa marka abuuxayaanna uu rajaxayaa ibnu kathiir laftiisa uu rajaxayaa ayb waina fircawna fircawn lacaalin ku kibir u saaxiiba waaye fil ardi dhulka korkiisa isku sarraysiiyo weeyaan wa inahu isagu la min almusrifiina kuwa xadgudbuu ka mid ahaaday wa qaala muusaa yaa qowmi in kuntum aamantum biاllaahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow in kuntum haddii aada tihiin aamantum inaad rumayseen billaahi alleh facalayhi alla korkiisa un tawakalu tala saarta in kuntum haddii aada tihiin muslimiina haddaad muslimiin ilaahay u hogaansantay aada tihiin faqaaluu waxay yidhaahdeen cala allaahi alla korkiisaan tawakalnaa tala saarannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tajcalnaa ha yeelin ha naga yeelin fitnatan fitna ha naga dhigin lilqowmi qoladii ha nooga yeelin fitno adaalimiina dulmi falay wanajinaa ilaahuna koriyo rabbiyowna badbaadi biraxmatika naxariistaada nagu kori min alqowmi qolo noogaga kori dhibkooda iyo cadaabkooda alkaafiriina gaaloobay nabiyullaahi muusa marka wuxuu faray qowmkiisii tawakul waana waxa looga baxo dhib kasta oo qofka soo asiibo ama xaalad walboo adag ee qofka lasoo gudboonaato waxa uu uga badbaadayo qofka muuminka waa inuu ilaahay taladiisa u dhiibto waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu dhab qofkii alle u tala saarto waa ku filan yahay alle qofku marka maal inuunan ku kalsoonaanin xooggiisa uusan ku kalsoonaanin tiradiisa uunan ku kalsoonaanin allaha aan dhimanaynin hadduu tala saarto waa ku filan yahay watawakal cala alxayi aladii laa yamuut buu alla yidhi taasuu farayaa marka tarbiyow siinayaa marka waxaan aad qaabilaysaan iyo cadowgan iyo xooggiisaan iyaynan idinka tan badanin alla iyaga ka awood badan baad haysataan isaga ku tiirsada qofku marka alla ku tiirsigu wuxuu u baahan yahay marka qofka dhab alla ugu tiirsanayana de waa qof ilaahay amarkiisa ilaalinaayo wixii alla ka reebay ka joogaayo kalsooni alla subxaanahu watacaala ku qabo ilaahay subxaanahu watacaala kaas waa u gargaaraya wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow in kuntum haddii aad tihiin aamantum billaahi alla inaad rumayseen fa calayhi isaga korkiisa un tawakaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin muslimiina muslimiin faqaaluu waxay yidhaahdeen cala allaahi alla korkiisa un baan tawakalnaa tala saarannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tajcalnaa ha yeelin oo ha naga yeelin fitnatan fitna ha naga dhigin lilqowmi qoladii ha noogaga dhigin addaalimiina dulmi falay say fitno ugu noqonayaan marka waxay ugu noqonayaan haddii fircown iyo qoomkiisa haddii ay naga adkaadaan oo ay gam naga dhigaan ama ayagu tooda ay noqoto sida ay rabaan ay noqoto waa nagu fidnoobayaanoo waxay leeyihiin hadday xaq ku taagan yihiin annaga kama adkaaneen waxaan uga adagnahay inaan annagu xaqa haysanno saasay isdhahayaan marka ilaahu annaga hana dulayninoo yacni imtixaan kuwaas ha nooga dhigin bimacnaa iyaga marka intaad naga sara mariso ay markaas is yidhaahdaan idinkaaba xaqii haysto ayb macnahaasay mufasiriintu u badan yihiin wanajinaa ilaahuna badbaadi biraxmatika naxariistaada nagu badbaadi min alqowmi qolo nagaga naga badbaadi xaggooda alkaafiriina gaaloobay wa awxaynaa ilaa muusaa wa akhiihi an tabawa-a liqowmikumaa bimisra buyuuta wa awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa muusaa nabiyullaahi muusaan u waxyoonnay iyo wa akhiihi walaalkiis haaruun an tabawa-aa dega oo yeesha liqowmikumaa qoomkiina u yeela bimisra masar dhexdeeda waxaad uga yeeshaan buyuutan guryo uga sameeyo uga yeela wajcaluu yeela buyuutakum guryihiinana waxaad ka dhigtaan qiblatan ay masaajida masaajid guryihiina ka dhigta wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa bashiir u bishaaree almu'miniina mu'miniintiina u bishaaree marka ilaahay amar buu nabiyullaahi muusa iyo wuxuu siinayaa iyo haaruun wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa muuse intii ka ah iyo wa akhiihi walaalkii an tabawa-aa antaa waa tafsiiriyo waay waxyigu macna alqowl ayuu wataa an tabawa-aa ay tabawa-aa yacni samaysta oo sameeya liqowmikumaa qoomkiina u sameeya dejiya bimisra masar masartaana marka waxay mufasiriintu yidhaahdaan iskandariya loo jeedaa buyuutan guryo uga sameeya oo uga yeela wajcaluu buyuutakum guryihiinana waxaad ka dhigataan qiblatan meel lagu tukado wajcaluu buyuutakum qiblatan iyaga cibaadada iyo salaada ugama ansixaynin meel aan ahayn kaniisad ama biica fircawn baa marka u diiday inay tukadaan oo ay kaniisadahooda galaan oo ilaahay ku caabudaan isagaa u diiday reer bani israa'iil mar haddii la idiin diiday meeshii alla idin amray inaad ku caabudaan haddii la idiin diiday guryihiina ku tukadoo meelaad ku tukataan ka dhigta ayib laakiin innaga ummadeenna waa naloo fududeeyey meel walba meel lagu tukan karaa laga dhigay meeshii salaada ay kugu timaadaad ku tukanaysaa haddii marka sabab aan loogu tukan karin ay timaado maahani ama najaas iyo wax lamida iyo meelo la mamnuucay sida qubuuraha iyo kale marka laga reebo inta kale ardada ilaahay meel lagu tukado ummadihii hore laakiin marka ay rabaan inay alla caabudaan waa inay tagaan biicada kaniisada ama meesha yacnii sinigooga ahoo iyaga ay wax ku caabudaan qiblatanta marka waa masaajid musalla guryihiina marka meelaad ku tukataan ka dhigta wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga meeshan marka alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadri salaah wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaa aayaddan iyo aayadaha lamida salaadu cibaado qadiima inay ahayd oo ummaddan keliya aan lagu farad yeelina ummadihii horena inay tuka jireen waxaa kaloo laga qaadanaa buu yidhi salaada mansilada ay taagan tahay ilaahay agtiisa cadow iyo shiddadii iyo dhibkiis ayay ka cabaadeen reer bani israa'iil maxaa la amrayaa marka tukadaa la leeyahay idinka marka maxaa calaaqada ka dhexaysa waa maxay salaadu rabbi bay idinku xiraysaa haddaad rabbi ku xirantaan cadowgan ilaahay waa idinka qaadaya waa idinka adkaa waa ka adkaanaysaan haddaad dhab u tukanaysaan waay naam oo amarkii alla aada ilaalinaysaan ood ilaahay xaggiisa ku xira ku xirantaan ayb marka dadku muslim muslimiinta zamankan meesha laga galay yacni ma ahan keliya hubkaa ku yar maalkaa ku yar dadkaa ku yar intaasba ma aha dadna kuma yara maalna kuma yara hubna waa waa kuma yara oo qaar baa hub leh laftooda waa weyn leh haddana maca daalika waxay ku qabsan karaan ma leh xaggee marka laga haystaa waxa laga haystaa waxay tahay ilaahay inay isu dhiibayaanay alla u sheegeen haddana sidii alla amray waa ka tegayaan bannaankay ka mareen iyay ka mareen taas marka waxay keenaysaa wain tattaquu watasbiruu haddaad yacnii ilaahay ka cabsataan ood sabartaan laa yadurukum kayduhum shay-an shirqoolka iyo hagarta gaalada waxba idinka dhibi maayo laakiin dad ilaahay ku xihan ahaada oo noqdo wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wabashir u bishaaree almu'miniina mu'miniinta u bishaaree ayb tarbiye marka qofka muuminkaa la tarbiyeynayo weeyaan inta uusan cadowgiiba qaabilin saan baa lagu tarbiyeynaa horta ee waxa uu u dagaalamayo adkaysi si uu u yeesho wuxuu u dagaalamayana uu ogaado laakiin waxaan wuxuu u dagaalamayana ogeyn adkaysi aan lahayn ballanqaadka alle uusan la weyneyn diinkii wax yacni ila wax bidac iyo isaga caabudayo ilaahay iskaga caabudayo qofkaasi marka waxaa weeyaan inuu soo gadoomaa waa sahlan tahay nacam ayb shilimaad ba haddii loo daadiya kaasi waxaa laga yaabaa inuu xagga kale u weecdo walciyaadu billah wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wabashiri lmu'miniina mu'miniinta u bishaare wa qaala muusaa nabiyullaahi muusaa waxa uu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow inaka adiga aatayta waxaad siisay fircawna fircawn iyo wamala-ahu kooxdiisa waxaad siisay ziinatan ziine iyo qurux ayaad siisay xoolo fara badan ayaad siisay min mataaci dunyaa ziinatan qurux baad siisay min mataaci dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda ah iyo wa amwaalan maalyaal ayaad siisay fil xayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aataytahum daalika kaagaas ayaad siisay liyudiluu si ay u dhumiyaan annaasa dadka can sabiilika jidkaaga ay uga dhumiyaan ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow imis baabi-i oo dabool calaa amwaalihim maalyaalkooda baabi-i washdud adkay oo qallaji calaa quluubihim quluubtoodana adkee falaa yu'minuu ma rumaynayaan xataa intii yarow ay arka ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima xanuun xanuujinta badnaa qaala alla wuxuu yidhi qad xaqiiqe ahe ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa ducadiina fastaqiimaa ee idinka toosnaada calaa maa antum calayhi waxaad hadda ku taagantihiin ku toosnaada walaa tattabicaani ha raacinina sabiila aladiina kuwii jidkooda laa yaclamuuna aan waxba ogeynna ha raacinina marka markii dambe de waxaa markii laysla soo maray madaxdaygii markaa nabiyullaahi muusa waa ducaynayaa wa qaala muusa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow innaka adiga aatayta fircawna fircawn waxaad siisay iyo wamalaahu kooxdiisa ziinatan dhaldhalaal ayaad siisay oo min mataaci dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda ah iyo wa amwaalan maalyaal ayaad siisay filxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd ayaad ku siisay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow liyudiluu can sabiilika laamkan way isku khilaafeen mufasiriintu qaar waxay leeyihiin laamu key waay waa laamu tacliil haddii marka laamu tacliil la yidhaha waxay noqonee ilaahu adigu maal iyo xoolo adduunyaa siisay waxaadna u siisay fitno iyo imtixaan inaad ku imtixaanto oo inay iyagu dadka dhumiyaan oo ay marka maalkaas ku qooqaan yaad u siisay ayb laamka marka in laamukey laga dhigo macnuhuna waxau noqonayaa aataytahum waad siisay kay taftinahum saad iyaga u fidnayso fayadiluu wayudiluu ay iyagu dhumaan waxna dhumiyaan ayb waa imtixaan marka lagu imtixaanayo oo waxay la mid tahay laasqaynaahum maa an hadaqan linaftinahum fiihi oo kale linaftinahum fiihi macna marka sidaas weeyaan bacdi alculamaana waxay leeyihiin laamku waa laamu alcaaqiba ama laamu sayruura weeyaan oo marka macnuhu wuxuu yahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow liyudiluu can sabiilika jidkaaga inay ka dhumaan caaqibada dambe sidaas weeyaan ayb laakiin ibnu jariir isagu wuxuu rajaxay laamku inuu yahay laamu tacliil saasaana ku wadaynaa ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aataytahum dalika kaagaas ayaad siisay liyudiluu imtixaan baad u siiso liyudiluu inay dhumiyaan iyagu ay dhumaan liyudiluu ayna dhumiyaan can sabi dad annaasa dadkii ay dhumiyaan can sabiilika jidkaaga ay ka dhumiyaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow iطmis calaa amwaalihim iطmis halaag oo baabi'i calaa amwaalihim maalyaalkooda tirtir mufasiriinta akarkooda laakiin waxay yidhaahdeen iطmis bedel oo masakh calaa amwaalihim maalyaalkooda doori oo yacni bedel hay-ada iyo sida ay tahay ka bedel ayb qataada marka wuxuu yidhi saarat amwaaluhum maalyaalkoodu wuxuu noqday iyo waxuruusuhum beerahooda iyo wasuruucuhum dalagooda wa jawaahiruhum iyo luulkoodii wuxuu noqday xijaaratan dhagax wixii ay markaa luul haysteen iyo dhaldhalaalaye laysku qurxiyo iyo beerihii iyo kulli dhagxaan bay isku bedeleen ayb marka iطmis calaa amwaalihim maalkooda masak oo dooriyo bedel sidaa marka iyadana waa lagu macneeyey waana u badan yihiin mufasiriinta washdud adkay calaa quluubihim quluubtoodana adkeey oo qallaji ayb oo wax laysku ciqaabo waxa ugu daran waa qalbiga in qofka laga adkeeyo laga qallajiyo waanada oo u jilci waayo falaa yu'minuu ma rumaynayaan ayb jawaa ducada jawaabteeda waayaa la yihi marka falaa yu'minuu rumayn maayaane xataa intii yarow ay ka arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima xanuujinayay qaala alla wuxuu yidhi qad ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa ducadiina fastaqiimaa toosnaada idinka calaa maa antumaa calayhi waxaad ku sugan tihiin ku toosnaada walaa tattabicaani ha raacinina sabiila aladiina kuwii jidkooda ha raacinina laa yaclamuuna aan waxba ogeyn ay walaa taslukaa dariiqa aladiina yajhaluuna xaqiiqata wacdii ha raacinina marka kuwa ka jaahil ah aniga wacdigayga dariiqiisa kuwa ka jaahilkaa ha raacinina aayadda marka waxaa laga qaadanayaa qofka muslimkaa inuusan gaal ku dayanin leanna walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuuna kuwa laleeyahay waa gaalada meeshaa marka waxaa laga qaadanaya inaan gaaladii lagu dayanin oon caqiidada looga dayanin cibaadaadka looga dayanin oon looga dayanin yacni waxyaabaha akhlaaqiyaadka ku tacalluqo caadaadkana aan looga dayanin xataa caadaadka inaan looga dayanin maxaa yeelay ihdina siraata almustaqiim siraatu lmustaqiimku wuxuu koobayaa caqaa-id iyo cibaadaad iyo caadaad intaba waa koobayaa muslimka waa in laga gartaa gaalka oo labadoodu ay kala soocnaadaan maxaa yeelay midna waa asxaabu ljaxiim midna waa asxaabu lnaciim hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed